iyaal samir taliyaha cusub ee ciidamada militariga saynad yahuudda ayaa waxuu dhowaan ku dhawaaqay khasaaraha ciidamadooda ku gaadhay dagaalka marinka khaza ee bilowday oktoobar toddobadeeda labada kun saddex iyo labaatanka tirada uu ku sheegay khasaaraha ciidamadooda ayaana waxaa ka dhashay hadalhayn ballaaran waxaana si aadaan looga hadlayay dhammaan warbaynada caalamka kuwaasoo sheegaya in khasaaraha uu ka badan yahay inta uu sheegay zamiir maadaama tan iyo bilowgii howlgalka duufaan laksa ilaa dhammaadkiisa ay ciidamada yuhuuda wajahayeen dagaal oo dhiigbixinna uu kaga imaanaya dhanka dagaalyahanada muqaawamada falastiin kuwaasoo ay uga dhinteen tobannaan askari halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan warbixin uu daabacay janaal afar iyo toban ee maamulka yuhuudda taasoo lagu soo qaadanayo nuxurka hadalka uu jeediya taliyaha cusub ee militariga saynada yuhuudda ayaa waxaa lagu sheegay in qosas koru dhaafayo shan kun sagaal boqol afartii laba ay ku biireen liiska dadka keliya dhintay inta lagu guda jiray sanadkii hadda dhammaadaya labada kun afar iyo labaatanka dad gaaraya shan iyo toban kun oo dhaawacyo kala duwan qaban ay iminka ku sugan yihiin goobaha daryeelka ee maamulka yuhuudda halkaasoo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaada hadalka mas-uulkan ka tirsan waaxda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaana imaanaya iyadoo khasaaraha dhimashada iyo mid ka dhaawaca ee gaaraya ciidamada yuhuudda ay muddooyinkii dambe si aada u qarinayeen islamarkaana ay warar beenna u tabinayeen shacabkooda qabiir ku taqasusay dhanka militariga oo magiciisu yahay cazaam abuucades ayaa waxa uu sheegay in hadalkan ka soo yeedhay militariga yuhuudda ee ku aadan qosaska ku baxay dagaalkii bilowday oktoobar toddobadeeda aysan dhammaantood u ahayn kuwa rayda ah balse ay yihiin kuwa ka tirsan militariga saynad yuhuudda islamarkaan uu taliyaha militariga saynad yuhuud u adeegsanayo ay rabxinay dadkooda uga muujinayaan in askarta ku baxay dagaalka khaza ay dhammaantood u ahaayeen qosas rayda ah ayuu yidhi khabiirka dhanka caskariga ee lagu magacaabo cazaam abuucadaas ka hor taqhriiradii qaraalka ka soo baxay ciidamada yuhuudda waxay faafin jireen in dagaalka khaza tan iyo markii oo bilowday looga dilay ku dhowaad kun iyo siddeed boqol oo askari kuwaasoo afar boqol oo ka mid a lagu dilay dagaalka dhanka dhulka ah abuucadas oo ah khabiir dhanka militariga ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in sababta keentay inuu taliyaha ciidamada yuhuudda zaamiir uu sheego tiradana aadka u badan ee ku dhow lixda kun ay tahay xogaha qarsoona ee saxaafadu heleen islamarkaana uu doonayay in xogtaas uu dustay dhanka saxaafadu u kala dhantaalla meeshan uu ka saaro sidaba ciidamada yuhuudda looga bartay mar walba inay xaqiiqada qariyaan islamarkaanay dadkooda u sheegaan wax ka fog xaqiiqada camaad abuucabado isna ahnin si aaddaa ugu xildheer arrimaha maamulka yuhuudda ayaa wuxuu sheegay in sababta keentay in militariga saynad yuhuudda ay qirtaan khasaarahooda dhanka nafeed iyo midka maaliyadeed ee ku gaaray dagaalka marinka khaza ay tahay dabagallo ka bilowday yuhuudda dhexdooda taasoo lagu baaraya khasaaraha baaxadda leh ka dhashay dagaalka iyo waxaa keenay jabka iyo guuldarrada acmimtay dhammaan saayinada yuhuudda isagoona sii hadlaya ayaa wuxuu tilmaamay in hadafka ugu weyn ee yuhuuddu ka leedahay in bannaanka keenta tirada rasmiga ay tahay in laba goorba la ogaan lahaa heerka u leegayay khasaaraha islamarkaana la magacaabi lahaa guddi arrintaasi baaris ku sameeyo in la kashifo oo bannaanka la keeno xogaha daason ayaa waxaa sidoo kale qayb weyn ka qaatay khilaafka iyo murun ka hadheeyay dhammaan madaxda sare ee maamulka yuhuudda kaasoo soo bilowday kadib markii qalinka lagu duugay heshiiska xabad joojinta ee wadagaadhin iyaga iyo kooxda muqaawamada falastiin wixii markaa ka dambeeyena waxaa soo daayiroo si tartiib tartiibbaa bannaanka u imaanayay sidaa ku duugan dagaalka marinka khaza iyo khasaaraha xaqiiqada ee gaaray ciidamada maamulka yuhuudda inkastoo ay weli ciidamada yuhuud u jiraan xogga ay qarinayaan oo aysan bannaan ka keenaynin kaasoo ku aadan khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed ee ku soo gaadhay dagaalka marinka khaza ee socday shan iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay haddana waxaa jiro xog ay faafiyeen ilaa wareedi lagu kalsoon yahay oo yuhuudda ah tirikoobyo ay sameeyeen isbitaalada caafimaadka ee maamulka yuhuudda ayna waxaa la sheegayaa inay diiwaan geliyeen tira aad u fara badan oo ka mid ah askartii lagu dilay dagaaladii ka socday khaza lubnaan iyo daanta galbeed waxaana lagu sheegay inay gaarayaan ilaa saddex iyo toban kun oo xubnooda muxallil dhanka militariga oo dhowaan u waramay wargeeska maamulka yuhuudda iyo diicooda xaranooda ayaana waxauu sheegay in ciidamada yuhuudda sanadkii ay ka dagaalamayeen banaanka maamulka ay waayeen boqolaal ka mid a xubnahooda militari kuwaasoo iskugu jira askariya saraakiil intaba labiiyo labaatankii bishii lasoo dhaafaiyo janaayo guutada qafcaatiya oo ka mid ah guutooyinka ka howlgalaya waqooyiga marinka ayaa waxay sheegtay kadib markii ay ka soo baxday marinka khaza in guutadooda oo keliya looga dilay dagaalka khaza siddeetan iyo lix ka mid ah dagaalyahanadooda oo askariya saraakiil ka kooban waxaa la aaminsan yahay in si aada uu hadalka taliyaha cusub ee militariga u khilaafayo takhriiraadka iyo bayaanaadka ay hor u baahiyeen ciidamada maamulka yuhuudda militariga saynad yuhuud ayaana si aada u qarinaya tirada rasmiga ee khaza looga dilay tani inta uu dagaalka socday ilaa uu ka soo idlaado wargeeska hartis ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo khasaaraha hordhaca ee ciidamada yuhuudda ku soo gaaraya dagaalka marinka khaza isagoona markaasi sheegay in dagaalka sanadka socday ee kowlacaya jihooyinka kala duwan ee marinka khaza ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wax ka badan labayo toban kun oo askari tira intaa ka badanna ay dhimirka ku beeleen oo lagu dabiibaya xarumaha daryeelka waxaa sidoo kale warbixinta lagu xusay in askarta ku dhintay dagaalka marinka khaza ay boqolkiiba konton iyo kow ka mid daadaadood u dhexayso soddon ilaa soddon iyo sideed halka boqolkiiba lixdan iyo lixna ay ahaayeen askarta keedka ee maamulka yuhuudda taasoo ka dhigan tirada ugu badan askarta keedka ee ku dhinteen dagaalka ka socday marinka khaza ee aan laga xaqiijin wax hadaf ah warbixinta uu daabacay wargeeska hartis waxaa sidoo kale lagu sheegay in markii la gaaray sanadka labada kun iyo soddonka ay milatariga yuhuudda boqol kun oo ka mid yihiin kuwa naafa ah oo aan waxba qaban karin iska badaynay howlgalaadaan i aanan naftooda daryeeli karin tiro intaa ka badan ay ku sugnaanayaan xanuuno dhanka dhimbirka ah kuwa wax taxliiliya ayaa waxay dhammaantood isku raaceen in sababta rasmiga ee ka dambeysa inuu taliyaha cusub ee milatariga saanad yuhuudda ninka lagu magacaabo yaal zamiir oo ugu dhawaaqay khasaaraha ciidamada yuhuudda ku soo gaarhay dagaalka marinka khaza ay tahay mashruuc cusub oo isaga doonaya inuu ku dhiso ciidamo aad u fara badan oo yuhuudda ah arrintaasoo mar walba ku baaqi jiray isaga wuxuuna ku talin jira inaan marnaba lagu tirsanaan ciidamo yar iyo teknolojiyadda casriga ah abwacawadu waa khabiir ka falooda arrimaha maamulka yuhuudda ayaana wuxuu tilmaamay inuu isku dayayo taliyaha cusub ee maamulka yuhuudda dhisida ciidamo aad u fara badan oo yuhuudda ah wargees ka soo baxa gudaha maamulka yuhuudda isna waxa uu sheegay goor sii horeysay in ciidamada milatariga yuhuudda ay haatan wajahayaan dhismo kale iyadoo milatariga saanad yuhuudda ay qoran doonaan ciidamo cusub si loo kordhiyo tirada ciidamada ka dagaalama dhulka sidoo kale warbixinta uu daabacay wargeeskan waxaa lagu sheegay in milatariga saanad yuhuudda ay haatan samayn doonaan gawaari aad u fara badan waa kuwa gaashaaman kuwa ciidamada qaada iyo kuwa kale loo yaqaana markaa fafar si loo siyaadiyo awoodda ciidanni hadda la dhisi doono waxaa kaloo doonaya inuu sameeyo taliyaha cusub ee milatariga yuhuudda inuu sameeyo laba xarun oo kale kuwaasoo lagu soo saaraya gawaarida gaashaaman islamarkaana lagu farsameynaya dhammaan gawaaridii ku soo burburay dagaalkii dheera ee ka soconaya marinka khaza shan iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay dhammaan khubarada ka faalooda arrimaha milatariga ayaa waxay aaminsan yihiin in ciidamada yuhuudda ay u baahan yihiin sideed sano oo dheeriya si ay dib u dhis ugu sameeyaan ciidamadooda maadaamaay laga maarmaan tahay in la bedelo dhammaan hogaamiyayaasha ciidamada sida kuwa hogaamiye saraayaadka guutooyinka kooxaha luwaadka iyo dhammaan saraakiisha kale sidaas daraaddeed haddii uu doonayo taliyahani cusub inuu dhiso ciidamo awood badan waa inuu helaa wakhti dheeriya oo ku filan kadib markii uu taliyaha ciidamada yuhuudda ku dhawaaqay khasaaraha soo gaadhay milatarigii loo diray inay soo qabtaan howsha marinka khaza waxaa si aad u adkaanaysa inuu qortay ciidamo cusub oo yuhuud ah gaaran kuwa ista madhabka ordodakiska maadaama ay dhammaan dadka ka warhayaan waxa ku dhacay dhammaan ciidamadii kale sidan oo kale markii hore loo qoray kadibna la kulmay xanuuno ay weligood la daalaa dhacayaan kuwa kalena dhulkii ay ku sugnaayeen iskaga carareen boqolaal kalena ay ku khasbanaaday inay nafta isdhaafiyaan oo isdilaan asbaabahaas iyo kuwa kaloo isbiirsada ayaana ciidamada yuhuud u diidaya inay qortaan ciidamo cusub si kastaba khasaaraha baaxadda lee gaaray ciidamada yuhuud ayaa waxaa si aada looga hadalhayaa dhammaan warbaahinada caalamka kuwaasoo si aada u faaqidaya hadallada ka soo yeedha madaxda maamulka yuhuudda gaar ahaan kuwa milatariga khilaafka ka dhex jira gudaha maamulka ayaana mid sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa maadaamay ciidamada yuhuudda kusoo guuldaraysteen dagaalka ay ku qaadeen marinka khaza islamarkaanay soo xaqiijin mid ka mid a adaaftii ay higsanayeen taasoo dhabar jab weyn ku riday kiyaanka dhiciska ee sahaynada